maxaa bini'aadanku ka cabsadaa bini'aadanku wuxuu ka cabsadaa dhimasho muxuu bini'aadanku dhimashada uga cabsadaa wuxuu bini'aadanku dhimashada uga cabsadaa ilaahay hortiisa markuu tago ayuu wuxuu og yahay in uu ninku dambaal ee dembi lahaa sidaas darteed ayuu dhimashada ka cabsadaa ilaahay waa cinqaabaa ummadda kuwii dembaabay laakiin maxaa dembigaas lagu bogsayn karaa waxaa lagu bogsayn karaa qalbigaaga oo aad ku rumaysatid rabbiga nebigii jermiyahabaa wuxuu yidhi dadka qalbigiisu wuxuu ka fogaa shar iyo iyo jinni iyo waxyaalo shar u keenaya soloman nebigii la dhihi jiray abaa wuxuu yidhi dadka qalbigiisu wuxuu ka fakeraa waxuu riixu yahay maxaa yeelay ruuxa baa wuxuu yahay shar laftigiisoo dhan ciise wuxuu yidhi dadka qalbigiisa waxa ku jira iyo wadnihiisa ayaa ninka qarriba oo sharkaa maskaxdiisuna waxaas ayay fakedhaa qalbiga dadka waxaa ka soo baxaa dilid waxaa ka soo baxaa sino waxaa ka soo baxaa xadid waxaa ka soo baxaa been waxaa ka soo baxda kufaarnimo waxaasoo dhan ninka ayay qarribaan maxaa qalbiyaasheenna ay sidaan xumaantaa u noqdeen ilaahay ninka waa u abuuray oo ekaantiisa ayuu ku abuuray laakiin ninkii ayaa ka tegey oo wuxuu raacay shayddaan qalbigiisa waa wuxuu noqday dembi ilaahay wuxuu ku abuuray ninka ekaantiisa waana isu ekaysiiyey markaas ayuu ninku ahaa nin wanaagsan laakiin ninkii ilaahay waa ka tegey oo wuxuu raacay shayddaan qalbigiisii wuxuu noqday dembi markaas dembigii ninkii galay waxaa u timid dhimasho oo cinqaab ah taas waxaa weeye shayddaanka qalbigiisa laakiin qalbigii shayddaankii iyo dembigii marku buxsamay wuxuu noqday shar iyo xumaan maxaa yeelay ceel biyo kasoo biyo qaraar ka soo baxaan ceelka biyihiisoo dhan waa wada kharaar sidaasoo kale qalbigii dembi ka soo baxo ninkoo dhan waa wada dembi ilaahay wuxuu leeyahay quwad iyo xoog markaas ayuu wuxuu sameeyey dembigii iyo xumaantii dadka ayuu arkay markaas wuxuu yidhi seebaan ummadatan bini'aadankan u badbaadiyaa markaas ayuu wuxuu u soo diray inankiisii keliyaha oo ciise masiix aha inuu u dhinto dunida isagoo wuxuu ka dhex dhashay ummadda bini'aadanka dhexdooda inuu ummadda isu ekaysiiyo kabacdina waa dhintay oo wuxuu u dhintay dembiyaasha ummadda dhimashadii ayuu ka sara kacay inuu ka qaado dadka dembiyaashooda wuxuu aaday jannada ilaahay ayuu ku jiraa wuxuu yidhi midkii keliya oo iraaca oo aqbala inuu ciise masiix uu yahay tacdaartii ummadda wuxuu helayaa nolosha weligeeda oo aan dhammaanayn nolosha weligeedii waxaa weeye dhimasho la'aan jannada oo ruuxu iska gelayo uusan weligii u baahanayn waxba taasna waxaa lagu heli karaa ciise aaminidiisa keliya oo aamintid ood qalbigaaga siisid oo aad tidhaahda ciise masiixow iga qaad dembigayga oo sii nolosha weligeeda maanta ayaa idinku dhow inaad ciise rumaysataan maxaa yeele haddaad rumaystaan waxaa ka helaysaa nolosha weligeeda haddaad tidhaahda berri baan rumaysanaya waxaa surood inaad caawa dhimatid laakiin iminka rumaysta taas baa idinku dhow nolol aad rumaysataan taasuna waxaa weeye magac ciise masiix inaad ku rumaysataan dunida